الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله إن تعلم العلوم الشرعية هو الأمان والعصمة من الفتن والشرور ولا ليال ilaahay subxaanahu wa tacaalaa diintiisa in la barto oo cilmi iyo aqoon loo yeeshaa waxay naga badbaadinaysaa fitanka iyo dhibaatooyinka walaalayaal cilmiga ay fadaa'isha tirada badani ku soo aroortay huwa alcilmu asharci waa cilmiga sharciga ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada nebiga ku salaysan maaha macnaheedu inaan la baran karin culumta maadiga ee adduunyada oo ay xaaraan tahay laysa alamru kadalik wixii aan dhibaato iyo waxa weeyaan mukhaalafo aanay ku jirini waa jaa-is in la barto laakiin cilmiga muhiimka ah ee badbaadada addoonku ay ku jirto fi ddunyaa wa fi alaakhira waa cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadiisa uu ku soo dejiyey ka aynu u jeednaana waa cilmigaas waa kuu ibnu cuthaymiin ku tacriifiyey fii kitaabi alcilm ee uu yidhi alcilmu asharci huwa cilmu maa anzala allahu calaa rasuulihi min albayinaati waalhudaa waxa uu yahay cilmiga sharciga ah ee fadaa'isha faraha badani ay ku soo aroortay waa in la barto oo aqoon loo yeesho ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadiisa waxyiguu ku soo dejiyey walaalayaal alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu hum ululcirfaani cilmiga dhabta ah ee muctabarka ah ee ilaahay agtiisa miisaanka culus ka lihi waa ilaahay iyo rasuulkiisu waxay yidhaahdeen waa saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhim cilmigay inoo soo naqliyeen iyo aathaarta saxiixa ay inooga tegeen hada huwa alcilmu asharci walaalayaal idan tacalumu hada alcilm xukumkiisu waa waajib calaa kulli muslim waxaa rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh كما أخرج الإمام ابن ماجة في سننه في المجلد الأول صفحة واحد وثمانين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وكذا أخرج الخطيب البغدادي عن علي بن أبي طالب والطبراني في الأوسط عن ابن عباس والحديث في مشكاة المصابيح بتخريج الإمام الألباني في المجلد الأول صفحة ستة وسبعين وهو أيضا في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم waxau rasuulkeenna suuban yidhi salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh in cilmiga sharciga ah la barto oo la dalbaa waa fariidatun calaa kulli muslim muslim kasta waa waajib saaran oon loogu cudur daarayn ka tegistiisa xadiidku waxa uu saxiix ku yahay ilaa hada alqadr طalabu اlcilmi fariidatun calaa kulli muslim laakiin lafdiga kale waa muslimatin kama ansixin nabiga sala allahu calayhi wasalam laakiin taa macnaheedu ma aha inaanay dumarku ku jirin waa ay ku jiraan waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau yihi annisaa'u shaqaa'iqu rijaal waxay dumarku yihiin jeexii ragga marka xukun sharciya ragga loo soo jeediyo dumarkuna way la wadaagayaan ilaa maa khasahu daliil waxaa daliilku uu kaga soocay ee ay la kala gaar yihiin mooyaane ayuha alikhwaanu fillaah idan cilmiga sharciga ah oo la dalbaa muslim kasta iyo muslimad kastaba waa ku waajib laakiin waxaynu isweydiinaynaa maa nawcu hada alfard hal huwa fardun cayniyun calaa kulli shaksin bicaynih am huwa fardun kifaa'iyun idaa maa qaama bihi albacdu saqata cani albaaqiin labadaa waa midkee ma fardu cayn baa qof kasta gaarkiisa looga rabo mise waa farad kifaa'iya oo ummadda barhkeed hadduu la yimaado intii kale ka dhacaya cilmigu labadaba wuu isugu jiraa min alcilmi maa huwa fardun cayniyun wa minhu maa huwa fardun kifaa'iy waxaa cilmiga sharciga ah ka mid ah qismi ama qayb fardu cayn ku ah muslim kasta oon loogu cudur daarayn hadduu garan waayo waxaana ka mid a cilmiga sharciga ah mid fard kifaa'iya ah oo ummadda qof kasta cayntiisa aan looga rabin laakiinse guud ahaan waajib u saaran oo barhkood hadday la yimaadaan intii kale ka dhacaya walaalayaal waxaynu ku soo koobaynaa fardu caynka kullu cibaadatin wajabat calayka ayuha almuslim wajaba calayka cilmuha cibaado kasta oo muslim yahow kugu waajibtay adiga cayntaada gaar ahaan kuugu waajibtay oo cid kale aanay kaa xambaari karayn cilmigeeduna waa kugu waajib waayo waa shardi muhiim ah inay cibaadadu cilmi ku dhisnaato calaa sabiili lmithaal salaadu nin walba waa ku faral oo qof la odhanayo waa lagaa xambaaray ma jiro soonku nin walba waa ku faral oo qof la odhanayo waa lagaa xambaaray ma jiro iimaanku nin walba waa ku waajib iyo tawxiidu rabbi alcaalamiin inuu la yimaado oo nina kaa xambaari maayo tahaarada aada ula imanayso salaadu nin walba waa ku waajib oo cidina kaa xambaari mayso cibaadaadka noocaas oo kale ah ee fardu caynka kugu ah cilmi inaad u yeelataana waa fardu cayn oo salaadaadu taqliid kaaga ansixi mayso iyo sida dadkuba ay samaynayaan baan la samayn balse waa inay cilmi ku dhisnaato walaalayaal marka cilmiga cibaadaadka noocaas ee cayniga ah ku tacalluqa waa fardu cayn barashadiisu oo ninka ilaahay la kulma subxaanahu wa tacaalaa isagoo salaaduu tukan jiray aanay cilmi ku dhisnayn ilaahay agtiisa macdiro iyo marmarsiyo ka heli maayo cuquubo ayaanu ku mudanayaa laakiin cibaadada aan adiga gaar ahaan kuugu waajibin cayntaada laakiin ummadda guud ahaan looga wada rabo ee haddii ay barhkood la yimaadaan intii kale aanay ku dambaabayn ka tegisteeda taasi waxa weeyaan cilmigeedu waa farad kifaa'i ah ee maaha farad cayni ah oo tusaale ahaan maydka maydhistiisa iyo janaasadiisa ku tukashadeeda waa farad kifaa'i ah oo macnaha ummadda muslimiinta qayb ka mid yihi meydka xuquuqdiisii hadday ku qumaan oo la yimaadaan oo ay maydhaan oo ku tukadaan dee ummadda intii kale dembaabi mayso la odhan maayo nin walba muxuu ugu tukan waaye waayo waa fardu kifaaye ummaddii barh ka mida laga helay intoodii kalena ka dhacay laakiin waxa fardu kifaayuhu yahay haddii faradkii ummadda oo dhan laga rabay cid la timaadaba laga waayo loona baahan yahay oo baahidiisii ay taagan tahay atima alkullu ummadoo dhammi way dembaabaysaa calaa sabiili lmithaal haddii la waayoba wax maydkii ku tukada ummaddii islaamka oo wax maydhigiisiiba garta la waayo dee ummaddii way wada dembaabaysaa laakiin qayb ka mid ihi hadday ku qumto dee dembaabi maysa intii kale faralkaasi waa ka dhacaya walaalayaal khulaasadu waxa ay tahay xukumka uu cilmigu leeyahay waa labadaas cilmiga qayb ka mid ihi waa fardu cayn waana cibaadaadka mutacayinka ku ah qof walba inuu la yimaado cilmigeeduna waa fardu cayn qayb ka mid ihina waa faradka kifaa'iga ah cibaadaadka qaarkood fardu cayn iyo fardu kifaayiba waxa weeyaan way gelayaan oo masalan xajkii iyo zakadii oo kale qofka xoolo zakagoysa haysta ama wuxuu ku xajo haysta kaa xaqiisa fardu cayn bay ku tahay axkaamta xajka iyo zakada inuu barto laakiin kaan haysanba wax zaka ay ka go'do amase aan heli karaynba wuxuu xaramka ku tago dee fardu cayn kuma aha cilmigii zakada iyo xajku laakiin waa fardu kifaaye hadduu barto u wanaagsan walaalayaal cilmiga xukumkiisa haddaynu intaa ku dhaafno iyo tacriifkiisa fadliga iyo makaanada uu leeyahay cilmigu aad iyo aad bay u sarraysaa waxa inagaga filan waxa uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kma fi صaxiixayn min xadiidi mucaawiya man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin ninka ilaahay khayr la doono diinta ayuu fahamsiiyaa walaalayaal u fiirsada alfiqhu fi ddiin in la fahmo oo fiqi loo yeesho diinta ayaa lagu badbaadayaa laakiin mujarad alcilm inaad nusuusta uun xafido oo aada barato laakiinse aanad fahamsanayn maqaasida shariicada iyo nusuusta aada xafiday waxay xambaarsan tahay axkaam ku badbaadi maysid nusuus la xafido haddii lagu badbaadayo khawaarij baa ku badbaadi lahayd laabudda min alfiqhi fi ddiin walaalayaal alcilmu huwa miiraahu lambiyaa waa dhaxalkii ambiyada hbt fi sunn abi dawud wtirmidi min xadiiثi abi darda an الnabiya slى اllah عalyh وslm qaal ina alculamaءa warahaة اlanbiyaa culimadu waa kuwii ambiyada dhaxlay waina alanbiyaء lam yuwarisuu dinaara walaa dirhama ambiyaduna dadka may dhaxal siin dirham iyo dinaar midna oo adduunyo lagama dhaxlin wainamaa warasuu lcilma dadka waxay dhaxal siiyeen uun cilmi faman akhadahu akhada bixadin waafir ninka dhaxalkii ambiyada qayb ka helaa dheef weyn buu helay alcilmu huwa aladii umira anabiyu sala allahu calayhi wasalama bilisdiyaadi minhu waa kii nabigeenna muxameda la amray inuu ziyaadsaduu kororhsado lama odhan ubadkiiyo ooridiiyo amwaasha ilaahw ii kordhi dheh laakiin waxaa lagu yidhi waqul rabbi zidnii cilmaa waxaa tidhaa nebi allow rabbigayow cilmi ii ziyaadi alcilmu huwa aladii sharufa bihi abunaa aadam calayhi asalaam bayna almalaa'ika waa kuwa aadam kaga fadli batay ee uu kaga sharaf batay malaa'igta fi lmala'i alaclaa oo ilaahay waa ka amray inay malaa'igtu aadam u sujuudo takriiman wa taxiyatan lahu wa cibaadatan lilah iyagoo sujuuddaa ilaahay ku caabudaya oo ku ateecaya waayo ilaahay baa sujuudda amray aabbaheen aadamna ku sharfaya oo ku maamuusaya waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadam maxaa aadam ku mutay in laydhaha malaa'igay u sujuuda wa callama aadama alasmaa'a kullaha waa cilmiga uu ilaahay baray alcilmu huwa aladi iftakara bihi nabiy llahi sulaymaan calayhi asalaam waa kuu nebi sulaymaan ku faanay ee uu ku dhaatay yaa ayuha annaasu cullimnaa mantiqa atayr alcilmu huwa aladii sharufa alkalbu almucallamu calaa gayrih waa kuu ilaahay xayawaanaadka ku kala fadilay ee ayga wax la baray ee tobabaran ee wax lagu ugaadhsado waxa uu qabto uu kaga wanaagsanaaday ka kale wuxuu qabteen waxba la barin yas'aluunaka maada uxilla lahum qul uxilla lakum alayibaat wmaa callamtum min aljawaarixi mukallibiina tucallimuunahuna mima callamakum allah fakuluu mima amsakna calaykum wadkuruu sma allahi calayh waxaa ilaahay inoo baneeyo o ina amray in ayga tobabaran ee wax la baray ugaadha uu qabto xataa haddaan la gowricin uu sidaa neefkii ku dhinto inuu xalaal inoo yahay oo ynu cunno waa goorma marka ayga ama xayawaanka kaleed wax ku ugaadhsanaysaa uu yahay mid mucallam ah oo tababaran ilaahay magaciisana aad ku dirto bismi illaah qabo aad ku tidhahdee ugaadhi uu kuu soo qabto waxay taasi la mid tahay neefkii aad bismi illaahi ku gowracday adoon gowricin ayaa qabashada waxa weeyaan uu kuu qabtay aygaa tababaran aad ku cunaysaa xataa haddaanad gowriciisa gaadhin oo waxa weeyaan horeba ay naftu uga baxday laakiin ayga aan mucallamka ahayn wuxuu qabtay ku xalaaloobi maayo ilaa gowraca mooyaane oo hadday naftu kasii horbaxdo meel halisa uu qabtay waa bakti oo la cuni maayo waayo ma aha dee kalbun mucallam walaalayaal cilmigu waa ka sharaftaa leh cilmigu waa cismatu min alfitan maanta waxaynu ognahay adduunkaynu ku nool lahay meel walba inay fitna qulqulayso oo meel walba uu dhiig ka daadanayo oo dimaa'u lmuslimiin ay ugu badan yihiin kuwa qubanaya maxaa lagu badbaadin karaa maxaa dadka inxiraafee dhiigga bannaystay lagu soo joojin karaa waa in cilmiga sharciga ah la baro oo dadka lagu baahiyo dhexdiisa waayo qofku halka uu ka lumi kara ama ka inxiraafi karaa waa cilmi la-aan iyo fiqiga oo ku liita waxaynu ogsoonnahay walaalayaal ana alamna amnaan amnigu inuu laba yahay almnu lbashari waalamnu lfikri waxaa la yidhaahdaa amniga bashariga ah ka dadka in duunyadood iyo naftooda la ilaaliyo waana xilka dowladda iyo booliska iyo ciidanka laakiin kaa waxaa ka muhiimsan alamnu lfikri in dadka maskaxdooda iyo fikirkooda laga ilaaliyo inay leexdaan waayo ayaan darro ka weyni ma jirto inuu ruuxu isagoo diin kuu daliishanaya uu dhiiggaaga bannaysto taana xilkeeda cidda lihi waa ahlulcilm oo dadka ilaahay cilmiga iyo diintiisa u baray waxa waajib uu ka saaran yahay dadka inay ka ilaaliyaan inxiraafka weliba gaar ahaan da'yarta iyo shabaabka oo ah inta ugu badan ee fitanka ku dhex dhacday culimmada ayay ahayd kuwa waajibka ay ku tahay inay ka ilaaliyaan inxiraafka waxay kaga ilaalinayaan khutabkooda ay ummadda ku wacyigelinayaan waxay kaga ilaalinayaan muxaadaraadkooga ay dadka u jeedinayaan waxay kaga ilaalinayaan duruustooda iyo casharada meelaha ay joogaan ay ku dhigaan laakiin haddii maalinta wax dhacaan un aynu soo toosno inta kalena aynu hurudno waxay noqonaysaa amniga labadii dhinac dhinacii culimmadu inuu dayacmay واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده walaalayaal haddaynu soo ogaanay cilmiga iyo makaanada uu leeyahay waxaa ka mid a aadaabu طalab اlcilm alikhlaasu liwajhi اllahi caza wajal yaa طaalib alcilm inaad ilaahay dartii u dalabto cilmiga sharciga ah si aad cilmiga ugu badbaado oonad ugu halaagsamin waxa uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalama kama fii saxiixi muslimi min xadiidi abi hurayra awalu man tusacaru bihim nnaar yowma alqiyaama halaatha waxa ugu horeeya ee maalinta qiyaame naarta saciiro lagu holcinaya ee lagu shidayaa waa saddex qolo waxa ugu horeeya caalim qaaryo oo diinta yaqaanay oo rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فماذا فعملت بها وعو رسولك يدي صلى الله عليه وسلم سدح ذا قلو وحكا مدأة نن علمك برتي ضدكنا بري قرآن كان أخريه markaasaa inta la keeno maxsharkii waxa ilaahay uu qirsiinayaa nicamtii uu ku manaysday oo alla waxau odhanayaa nicamtaa miyaanan kuugu nicmayn markaasuu odhanayaa haa ilaahay wuxuu odhanayaa oo maxaad ku samaysay waxau odhanayaa rabbigayow tacallamtu alcilma wacallamtuhu wa qara'tu fiika alqur'aan cilmigii ayaan bartay dadkana baray adiga dartaa ayaanan qur-aanka u akhriyey waxa uu rabbi ku odhanayaa kadabt been baad sheegtay inamaa tacallamta liyuqaala laka caalim wa qara'ta liyuqaala laka huwa qaari faqad qiil waxaad wax u baratay uun in lagu yidhaahdo hebeloo kale miyaa aragteen waa caalim waxaad qur-aanka u akhriday uun in lagu yidhaahdo hebel oo kale miyaad aragtay waa qaari intiina waa lagu yidhi faumira bihi fasuxiba calaa wajhi xataa ulqiya fi nnaar cilmiguu u bartay wax ku hel madaxiisa dhulka inta lagu jiido ayaa naarta jahannama bartanka loo dhigaya walaalayaal maxaa ninkaa caalimkii qaarigii naarta uu ku galay cadamu likhlaas niyada uu wax ku baranayay dadkana ku barayay ilaahay umay badhax tirayn ee cid kalaa shuraaka kula ahayd waxay tahay aadaabta kale muhiimka ah alcamalu bilcilm cilmiga aynu baranayno inaynu ku dhaqanno waayo hadafulcilm ujeeddada iyo midhaha cilmiga laga goostaa waa in lagu dhaqmo yahtifu alcilmu bilcamal fain ajaabahu waila irtaxal wuxuu cilmigu u yeedhaa camalfal hadduu waayana wuu iskaga guuraa meesha walaalayaal waxa mithaal inoogu filan waxa weeye halka uu gelayo ninka cilmigiisa ku dhaqmi waayaa laba aayadood oo nuxurka iyo muhimadda aynu kala soo baxaynaa ay tahay alcamalu bilcilmi irtiqaaun ilaa acla alcilliyiin wa tarku alcamali bilcilmi nuzuulun ilaa asfali saafiliin waana kaafiyo kala dheeri iyo laba kala tegay ninka cilmigiisa ku dhaqmaa waa nin darajaadka saree acla alcilliyiin koray oo gaadhay ninka cilmiguu bartay ka tegayna waa nin asfala saafiliin waxa weeyaan hoos ugu daadegay oo dhulka ka soo go-ay oo dulloobay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi fii muxkami tanziilih واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها waxaad nebi moxamedow dadka u sheegtaa ood ku dul akhridaa si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan kaanu aayaadka yaga siinay ee cilmiga iyo diinta xambaaray ee fansalakha minhaa ka xuub siibtay sida masku uu xuubkiisa uga dhex baxoo kale ama neefka adhigee la qalayo haragga looga siibo fansalakha minha ka xuubsiibtee ka dhex baxay diintii ee faatbacahu shayaan shaydaankii isaga uu dabagalay isaga ayaa macallin u noqday ibliis shaydaankii calayhi lacaa'in ullah waayo wadaadka loox tuuray ama qofka diinta isagoo yaqaanay u dhabar jeediyey shaydaankii ayuu baradhaafiyey isagaaba macallin u noqday fa kaana min alghaawiin markaasuu ka mid noqday kuwa hallaabay ee halaagsamay waxaa lau yidhi walow shi'naa la rafacnaahu biha haddaanu doonno aayaadka yagaa aanu siinay kor baanu ugu qaadi lahayn oo uu ku camalfali lahaa walaakinahu akhlada ila alardi waatabaca hawaah laakiin dhulka ayuu u iishay oo hawadiisa ayuu raacay famahaluhu ka mahali lkalb tusaalihiisu waa ay oo kale in taxmil calayhi yalhath haddaad weerartood dhibaato kula dhaqaaqdo carabkuunbuu laalaadinayaa aygu wain tatrukhu yalhath haddaad iskaba daysood ka dhaqaaqdana carabka ayuunbuu laalaadinayaa dalika mahalu lqawmi aladiina kadabuu biaayaatina waxau rabbi yidhi kaasi waxa uu mathal iyo tusaale u yahay kuwa aayaadkayaga beeniyey ee ku dhaqmi waayey faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun nebi muxamedow u sheeg warkaas si ay u waantoobaan oo wax ugu qaataan waxa aayadda kale ay tahay aayaddaas ninka diintii uu xambaaray ku dhaqmi waayey waxa mathal iyo tusaale loogu soo qaatay kalb oo ay ah ciyaadan billaah aayadda kale waxa mathal loogu soo qaatay alximaar dameer oo rabbi waxau ihi mahalu ladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha kamahali alximaari yaxmilu asfaara bi'sa mahalu lqawmi aladiina kadabuu biaayaatina wallahu laa yahdi alqawma alظaalimiin waxaa allau yidhi subxaanah kuwii loo xambaariye towraad ee ahlulkitaabka ahaa mahalu ladiina xumiluu tawraa tawraad kuwii loo xambaariyey macnaha xilkeeda la saaray ee ku dhaqma la yidhoo ku camal fala uma lam yaxmiluuha dabeed aan xambaarin macnaha aan ku dhaqmin waxa mahalkooda iyo tusaalahoodu uu yahay ka mahali alximaari yaxmilu asfaara dameer kutubsida waxaynu naqaanaa walaalayaal dameer haddaad kutub ku rarto iyo haddaad looxaan ku rarto iyo haddaad milix ku rarto wax kastood ku rarto dameer dheefta uu ka qaadaa ama waxa isagu uu ka fahmayaa waa culays inuu saaran yahay un waa isagu mid waxaad saartay inuu kitaab yahay iyo inuu dhagax yahay waxa dameerkaa kutubta aan waxba ka faa'iidayn la mid ah ninka diintii uu xambaaray ku dhaqmi waayey walaalayaal waxaan kusoo koobayaa cilmiga sharciga ah fadaaishiisa ma dhammayn karo oo in badan baa ilaahay kitaabkiisa ku sheegay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa afaman yaclamu anamaa unzila ilayka min rabbika alxaq aayaadka ku soo arooray fadlulcilm waa ay fara badan yihiin aadaabu alabati alcilm waa ay fara badan yihiin laakiin muhiimku waa ishaaro iyo tilmaan qofka caqliga lihi uu ka qiyaas qaadanaya inta u hadhay aynu cilmiga ku dadaallo walaalayaal walaalayaal waxa munaasabadda maanta aynu cilmiga u doorannay ay tahay waxaa masaajidkeenna caado u ahayd masjid liimaan bixamdi illaahi wa tawfiiqih in sanna dugsiyeed kasta marka ay ubadkeenna iyo awlaadeennu ay fasaxa galaan inaynu ku qaban jirray masjidkeenna iyo machadkeenna siminaar sharci ah oo bishaa ay fasaxa yihiin dhowr kitaab ay ku bartaan waxaynu ku dadaali jirray in kitaabka iyo macallinkaba loo keeno oon dadka waxba la weydiin laakiin ardaygu uu naftiisuunu keeno meesha waayo waxaynu rabnaa ubadkeenna iyo da'yarteenna inaynu jannada u hogaaminno oo aynu shaydaanka ka reebno jahannamo u jiidaya walaalayaal siminaarkii saddexaad ee masjidkeenna aynu ku qabanno oo ka sanadkan ah waxaynu qaban doonnaa biidni illaahi jalla wacalaa salaasada inagu soo socota waxa uu wakhtigu noqon doonaa sidii caadadaynoo ahayd salaada subax dabadeed ilaa toddobada waa muddo aan ka badnayn saacad iyo badh shantiyo badhka ilaa toddobada waxaa la qaadan doonaa saddex kitaab oo muhiim ah kitaabo waa kitaab caqiide ah caqiidatuna min alkitaabi wasunna muctaqadka saxiixa ah oo aynu ka soo qaadanayna kitaabka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam kitaabka labaadna waa kitaab naxwo ah oo jiska labaad ee naxwulwaadixa ah kitaabka saddexaad ee sanadkan aanu u doorannay waxa uu yahay waaqic aynu ku jiro dartii waa kitaab la yidhaahdo kitaabu larbaciin fii xurmati dimaa'i lmuslimiin waa afartan xadiid oo axaadiida nebigeenna ka mida sala allahu calayhi wasalam oo nebigu uu kaga warramay xurmada uu leeyahay dhiigga muslimiintu waxaynu ognahay maanta in in badan oo muslimiinihi baabkaa ay ku inxiraafeen waxaanaynu u baahannahay wax kasta oo ummaddeenna aynu ku ilaalin karno amnigeeda fikirka iyo fahamka iyo cilmiga saxiixa ee sharciga ah inaynu samayno waxa uu kitaabkaasi ka qayb qaadanayaa inuu dadka ka saxo fahamka khaldan ee ah in aayar layska fudaydsado sida biyaha la cabayo oo kale dhiigga muslimiinta waayo maanta waxaynu ognahay in meelaha qaarkood yacni masaajidadii iyo jumcihii iyo jamaacaadka laysku beegsanayo oo laysku bartilmaameedsanayo waxay daliil u tahay xurmadii dhiigga muslimku u lahaa inay luntay soo celin baanay u baahan tahay kitaabkaas iyadoo aanu soo fara badinnay annaka ayaa ardayda u qaybin doona insha allah dadka oo dhanna carruur iyo ciroolaba aad bay munaasab u tahay kitaabkaasoo kale in la akhriyo oo la xafido oo la fahmo walaalayaal waxaan idinkula dardaarmayaa dhammaanteen yar iyo weynba rag iyo dumarba in dowrada sharciga aynu ka soo qayb galno oo ubadkeenna iyo awlaaddeennana aynu u soo diranno waxaa walaalayaal aynu u ducaynaynaa oo ducay naga codsatay gabadh walaaladeen ka mida oo ka cabatay cudur allaahuma yaa shaafi minka shifaa wa biyadika shifaa walaa shifaa ilaa shifaa'uk allaahuma shfiha shifaa'an caajila laa yuqaadiru saqama اللهma اشفها شفاء عاaجiلا لا يغاadiر سقما اللهma اشفها شفاء عاaجiلا لا يغاadiر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهma انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله